jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo ayaa kulan ciyaareed kubadda cagta u qabatay ardayda dhigta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda kulan ciyaareedka jaamacaddu qabatay oo lagu maamuusayey sanad guurada labaatanaad ee kasoo wareegatay aas-aaska jaamacadda balaasma ayaa sidoo kale lagu xoojinayaa isdhexgalka dhalinyarada jaamacadda dhigta qaar ka mid ah ardayda jaamacadda balaasma gaar ahaan kooxihii ciyaartu dhex martay oo kala dhigta kuliyadaha tiknolojiyadda iyo ganacsiga ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee loo qabtay alxamdulilah waxay ahayd guul wanaagsan anaga xaggeenna ayagana maysan dhicin sidii ayaga ay rabeen laakiin waxaan u rajaynayaa xilli kaloo wanaagsan waxay ahayd bilowgii liiga furitaanka anaga henay waxay noo tahay inaan maalin wanaagsan ay noo tahay maadaama inoo dhiman yahay saddex geem oo kale ani ahaan maanta waxaa taageerayay business sababtoo ahna dadka waxay isdhahaan yacni kabaata ahaanay u taageeraysaa oo baataymaay leeyihiin laakiin saas uma taageeraye kabtanka macalinkayga ah waa shucuurteyda waxaa waaye lama soo koobi karo maadaama aan ahay tababaraha kooxda kuliyadda businesska waa wada dareemkayga waa haa boqolkiiba boqol waa ila tahay waan aaminsana tiimkii waana ku kalsoonay inaan soo rigool celinaya weli waan ugu dara aaminsana xaqiiqatan waxaa kaloo halkan ugu mahad celinaya labada tiim ee halkan ciyaarta quruxda badan kusoo bandhigay si gaar ah tiimkayga oo guusha weyn oo raaxada leh ka gaaray dhigooda businesska insha allah ayagana waxaa rajeynaya inay sanadka dambe sida ayagoo ka adag ay imaadaan dhanka kale guddoomiyaha ciyaaraha jaamacadda balaasma maxamed sheekh axmed iyo madaxa imtixaanaadka jaamacadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda ugu weyn ee loo qabtay kulan ciyaareedka kubadda cagta waxaana lagu soo dhoweynayaa oo lagu furayaa tartanka kubadda cagta ee kuliyadaha jaamacaddeena balaasma xarunta webi jubba oo ku soo aaday aasaaska sanadgurada labaatanaad jaamacaddeena xilligii la aasaasay ah tartankan isboortiska ee kubadda cagta ah ujeedkiisa waa xoojinta iyo isdhexgalka iyo ka shaqaynta farxadda ardayda iyo midnimadooda iyo wadajirkooda iyo caafimaadkoodaba in laga shaqeeyo ayuu ujeedkiisu yahay waxaa inoo furmay tartan lagu maamuusayo labaatan sanad guuradii ka soo wareegatay xilligii la asaasay jaamacadda tartankan wuxuu dhex mari doonaa dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda tartanka maanta wuxuu ku bilowday kuliyadaha kale ah i t iyo business administration waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu tartankaas inoogu soo dhammaado si nabadgelyo ah sidoo kale tiimamka dheelaayo waxaan ka rajaynayaa in ay tartankaas xamaasadiisa dejiyaan taageerayaasha ayagana waxaan dhihi lahaa gaari laba ninkamooda qusliso kooxdii badiso iyo kooxdii laga badiyaba waxaan ka rajaynaynaa in ay qaataan wixii natiijo halkaas ka soo baxo ciyaaraha kubadda cagta ayaa door weyn ka qaata isdhexgalka dhalinyarada iyo nabadda